asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhawaada warka duhura idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha puntland iyo wakiilada beesha caalamka oo kulan ku yeelanaya magaalada nairobi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo maanta toogasho ku fulisay laba rag ah wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo xeer ka soo saartay lacagaha diiwaangelinta qareennada dowladda soomaaliya oo ka qayb gashay shirka afartan iyo lixaad ee wasiirada dhalinyarada ciyaaraha wadamada carabta akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah shiinaha iyo ruushka oo wada qorsho wax looga bedeli karo dagaalka ukraine iyo ruushka u dhexeeya
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa talaado taarikhdan waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu helinayo dhigiisa dalka uganda yoweri museveni ayaa tababar usoo xiray ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida ee soomaaliya oo muddo lagu diyaarinayay dalkaasi dowladda imaaraadka carabta ayaa bixisay qarashka lagu tababaray ciidamadan sida uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ah ku sheegay khudbadiisa xiritaanka tababarka isaga oo markaa ugu mahad celiyay taageerada joogtada ahi madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda koowaad ee ay dowladdu markaasi saarayso dib u habaynta ciidanka qaranka oo aasaas u ahi dowladnimada iyo weliba guul deg deg ah oo markaasi laga gaaro dagaalka dalka lagaga sifaynayo kooxda argagixisada al-shabaab saraakiisha ciidamada la tababaray ayaa madaxweynaha ugu mahad celiyay mudnaanta uu markaasi siiyey tababarada ay markaasi qaateen waxa uuna markaasi muujiyey sida ay uga go-an tahay in safka hore ay ka galaan howlgallada xoreynta dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu mahad celiyay dowladda uganda taageerada ay siiso dowladda soomaaliya madaxweynaha puntland iyo wakiilada beesha caalamka ayaa kulan ku yeelanaya maanta sida uu qorshuhu yahay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya maxamuud cali xasan cadow haynoo faahfaahiyo
waxaa lagu wadaa in maanta magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya uu ka qabsoomo shir u dhexeeya maamulka puntland iyo qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya wararka aan ka helnay nairobi ayaa waxa ay sheegayaan in shirka uu si gaar ah u dhex mari doono madaxweyne siciid deni oo ay wehliyaan wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka puntland islamarkaana ay ka wada hadli doonaan qoondada puntland ku leedahay mashaariicda iyo dhaqaalaha dalalka caalamku siiyaan soomaaliya maamulka puntland ayaa deeqbixiyaasha caalamka ka doonaya in ay si toosa u siiyaan qoondadooda mashaariicda iyo dhaqaalaha lagu bixiyo magaca soomaaliya ee lasoo marsiiyo dowladda federaalka soomaaliya kulanka la filayo inuu dhex maro maamulka puntland iyo wakiilada beesha caalamka ayaa ku soo aadaya xilli uu khilaaf siyaasadeed ka dhex taagan yahay madaxweyne deni iyo villa soomaaliya ka oo sababay in qoontada mashaariicda qaarkood laga xanibo maamulkaasi puntland
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta toogasho ku fulisay laba rag ah nasteexa cabdiraxmaan cali haynoo faahfaahayso maxkamadda ciidamada qalabka sida sida gaar ahaan qaybta lixdanaad ayaa saaka mar kale baydhabo ka fulisay xukun dil toogasho ah toogashada ayaa waxaa lagu fuliyey cabdiraxmaan cali xasan sugow iyo yaasiin maxamed aadan oo maxkamadda horey dil ugu xukuntay shalay ayay ahayd markii sidan oo kale labo askari oo horey dil u geystay lagu fuliyey dil toogasho ah kuwaas oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada baydhabo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxaa weli u xiran rag xukunsanayaal ah kuwaas oo ka kala tirsan ciidamada dowladda iyo al-shabaab iyada oo la filayo in dhowaan dil toogasho ah lagu fuliyo
wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay xeerka lacagaha diiwaangelinta ee qareenada caafisaa xali maxamed ha inoo faahfaahiyo
kadib kulan wadatasha oo ay yeesheen wasiirka maaliyadda gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo gudoomiyaha maxkamadda raacfahanka iyo ururka qareenada ayaa waxa ay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ay xeer nidaamyo kasoo saartay lacagaha laga qaadayo adeegyada garsoorka oo ay bixiyaan maxkamadaha dalka khidmadda diiwaangelinta iyo midda sanadlaha ah ee laga rabo qareenada xeer nidaamyahan ayaa waxa uu si cad u qeexiyaa khidmadaha laga qaadayo adeegyada kala duwan ay bixiyaan maxkamadaha cidda mas-uulka ka ah ururinta khidmadahan iyo sidoo kale koontooyinka bangiyada ee lagu shubayo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa sheegay in bixinta khidmadahana ay muwaadiniinta u sahli doonto in ay markaa u furtaan galal dacwadaha ay qabaan welibana ay fursad u helaan in dacwadahoodu ay dhegeystaan saraakiisha garsoorka ee awooda u leh sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in si loo dhiirigeliyo xirfadda qareennimada ay kusoo biiraan xirfadlayaal qareenno ah oo cusub si markaa hoos loo hoosna loo dhigay khidmadda diiwaangelinta ee laga rabo qareennada cusub iyada oo laga dhigay saddex boqol oo doolar halka markii hore ay ahayd shan boqol oo doolar wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa sheegtay in la hubin doono in xeer nidaamyuhu uu u shaqeeyo hab wax ku oola welibana ay wasaaradda canshuuraha bariga ee wasaaradda ay si joogtaha u korjoogteyn doonto qaabka loo ururinayo khidmadaha la xeeriyey iyada oo khidmadaha markaa la ururiyey iyadoo warbixin bila ah loo soo gudbin doono wasaaradda wasiirka maaliyadda
cabdisaa xaadiyaad ayuu mahadsan yahay markanna waxaynu eegi doonaa dhinaca iyo weliba sacuudiga waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya shirka afartan iyo lixaad ee wasiirada dhallinyarada ciyaaraha wadamada carabta oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday halkaas wasiir maxamed abare maxamuud ayaa inta uu socday shirka ka jeediyay khudbad uu kaga waramayo marxalada kala guurka ahi ee dhinaca dhallinyarada ee dalka dhinaca kale wasiir maxamed abare maxamuud iyo wafdiga la socday ayaa kulanta codyo la yeeshay qaar ka mid ah wasiirada wadamada carabta ee shirka ka qaybgalay gaar ahaan dalalka ciraaq masar oo ay markaa ka wada hadleen aqoon iyo weliba khibrad isdhaafsi la xiriira jihaynta dhallinyarada iyo la dagaalanka ee fikirka xag jirka oo labada dalba oo horumar ay ka sameeyeen halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland goordhow waxaa inoo soo socda akhbaaraadka dibadda balse intaan u gudagelin xubinta cayaaraha ee warka duhur iyo cabdirasaaq ha inoo soo koobo aad baad u mahadsan tahay fantaasiga wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duur ee raadiyaha kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kooxda kubadda cagta ee juventus ayaa garaacday kooxda kubadda cagta inter milan kulan ka tirsanaa horyaalka la liga ee sbain ee inter milan oo qeybta hore ciyaarta maamuleysa ayaa inta badan soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsan daqiiqadii labaatan iyo saddexaad kooxda kubadda cagta ee juventus ayaa dhalisay goolkii ugu horeeyay iyadoona ciyaartu noqotay mid aada u xiiso badan qeybtii ugu dambeysay ciyaartan ayaa inta badan markii laisla soo gaaray ayaa ciyaartu waxa ay ku dhammaatay hal iyo eber ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee juventus kooxda kubadda cagta ah ee inter milan sidaas ayaa kaalinta toddobaad ee kaga gashay horyaalka la liiga ee sbain aan dib idin ku celiyo fantasig iyo qeyba warka ka dhiman
cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayo xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana waxaynu eegi doonaa faahfaahinta qodobka dibadda madaxweynaha dalka shiinaha shin jinping ayaa lagu wadaa inuu safar ah xambaarsan saaxiibtinimada iskaashiga iyo nabad uu ku tago magaalada moscow kadib markii dhowaan beijing ay soo bandhigtay warqad laba iyo toban qodob ah ay markaa ku jireen baaq xabad joojin ah oo la xiriirtay dagaalka ruushka iyo ukraine booqashada maanta ayaa qaadan doonta saddex cisho iyada oo madaxweynaha shiinaha uu wadahadal afoolka fool ah uu la yeelan doono madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ah ninka hogaaminaya shiinaha uu ku tilmaamay saaxiibka ugu wanaagsan shir madaxeedka ka dhacaya moscow ayaa noqonaya kii afartanaad ee ay yeesheen labada madax waxaana markaasi suurtagal ah in booqashadan ay kor u qaado rajada ku saabsan soo afjaridda dagaalka ukraine colaada ukraine ayaa gashay sanadkii labaad iyada oo markaa galaafatay nolosha tobannaan kun oo qof ah halka malaayiin qofna ay ka qaxeen guryahooda waxaana intaa dheer in ay sababtay xanuun dhaqaale oo ku baahay adduunka dhowaan madaxda shiinaha ayaa markaasi dhexdhexaadiyey dalalka sacuudiga iyo iiraan oo in muddo ah markaasi uu xumaa xiriirkooda warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duhurnimadan waa naga intaa akhiyaaray tan iyo kulan dambe dhammaantiida isku duban waxaan idiin leenahay nabadgelyo